bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhduna ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha seteembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qeybo ka mida gobolka baay ayaa waxa ay tilmaamayaan inuu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab ayadoona la tilmaamayo in labada dhinac ay soo kala gaareen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo ay ka gaabsadeen dadka ku dhaqan deegaanada lagu dagaalamay inay ka warbixiyaan khasaaraha dhabta ee ka dhacay goobaha dagaaladaas ay ka dhaceen al-shabaab oo ujeedkooda u ahaa sida wararka ay tilmaamayaan gelitaanka ama tegista magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay uu ka soconaya shirka dib u heshiisiinta ayaa waxaa ka hortagay sida wararka ay sheegayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo amisom kuwaasi oo u diiday inay gudaha magaalada usoo gudbaan waxaana la tilmaamayaa in dagaal muddo soconaya uu labada dhinac halkaasi ku dhex maray saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo warbaahinta la hadla ayaa waxa ay tilmaameen in dagaaladaasi ay guula ka gaareen iyadoona gudoomiyaha degmada baydhabo oo sheegay in khasaare loogu geystay kooxihii doonayay inay weeraraan magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay laakii oo arbishaa jir bay soo sameeyeenoo marka wax oo hadda oo oo khasaare ah oo gaaray oo ama shacibkii ama ciidankii oo oo oo nabadgelyadu wax ma hadda soo gaarin walaalow meesha etoobiyaan horta meel uu joogo oo mise meel uu degan yahay maahan etoobiyaan wuxuu degan yahay aeroboorkuu degan yahay meeshana magaalada dhexdeeday aheen meel oo sarkaal etoobiyaan ee xilligaas u imaanayana ma aheen meel nalan oo arbishaad oo magaalada oo geeskeeda tobanan oo wax soo tuurtuuray ahayeen ilaa waxaa la eersanayay daawidooda la eersanayay marka wax oo hadda ay dhageysteena ma lahan waxaas marka iyagaa buunbuuneyno wax gaarloo maanta meesha ka dhacay haa malaha maamulka galmudug ee u hogaamiyey jenaraal cabdi xasan cawaale qeybdiid ayaa waxaay ka laabteen goroon hore amar hore ay kaga soo saareen garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo kaasoo ku aadanaa in wax diyaarad ayna kasoo degi karin garoonkaasi shir jaraa-id oo uu maanta ku qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug ayaa waxa uu ka sheegay madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qeybiid inay ka laabteen go-aankii hore ka gadaal markii sida u tilmaamay ay tixgeliyeen codsi kaga yimid dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale uu damqasho ay u sameeyeen shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada gobolka mudug maamulka puntland ayuu ku eedeeyey cabdi xasan cawaale qeybdiid inay abaabulayaan dagaalo sokeeyo ka dhaca gobolka mudug asigoona tilmaamay in muddooyinkii lasoo dhaafibay ciidamo ay kusoo daadgureynayaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi waxauna cabdi qeybdiid tilmaamay haatan in puntland ay qorsheynayso dagaalo iyo sidoo kale colaad mar kale ay ka dhex joogto dadka ku dhaqan gobolkaasi mudug oo ah sida uu tilmaamay dad wada dhashay mar haddii diyaaradihii aan aragnay annaga inay wuxu ay iska qaradka tuurnimo tahay arrintaas maanta oo ay tahay taariikhdu siddeed iyo labaatan bisha sebtembar laba kun iyo afar iyo toban maamulka galmudug wuxuu qaaday ama joojiyey ama la laabtay xayiraadii hawada diyaaradaha uu ku soo waayo waa wada degannahay waa wada leenahay dhulkii baan joognaa awood waa loo leeyahay diyaaradda in la rido amar baa la bixiyey marka meeshii dhulka laintii dhulka ma ma yeelanay waa yeelaynaa dhulka laysku feeri jirana maane waa cirkii waxay ka socotaa marka cilmigaas cusub waxaa laga baran doonaa reer puntland sida diyaaradaha marka la ciidamo hor maalin walba ay lasoo daadguraynahayo magaaladii lagu soo daadguraynahayo waxaasoo dhani kulli waxay muujinahayaan colaad abuuridda ay muujinahayaan waxayna salka ku haysaa sidii puntland ay u fashilin lahayd shirkii gobol maamul u samaynta ee gobollada dhexe ee mudug iyo galgaduud marka arrinta puntland walaalaheenii waan wada dhalanay daris baana laakiin arrintoodu hadda alamtara waa soo dhaaftay orgiga oo inta ka weyn baa la yidhaahdaa waxay u socdaan bal adduunku hanala hadalka hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa imaanaya xilli sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafay ay soconayeen khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya labada dhinac iyadoona subaxnimadii hore ee saaki magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug laga dareemayay barakacaad u xoogan iyo sidoo kale saameyn uu goobihii ganacsiga ku yeeshay siyaasad kala duwanaanshaha siyaasadda ee u dhexeeya labada maamul labada dhinac shacabka ku dhaqan ayaana la tilmaamay in saaka ay ka barakaceen magaalada dad aada u fara badan kuwaasoo ka baqdi qabay dagaal dhexmara labada dhinac iyo saameyn uu ku yeesho haatan ayaa la tilmaamayaa xaaladda degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug inay tahay mid degan iyadoo welina ay jiraan xiisad u taagan labada dhinac taasoona dowladda federaalk ay soomaaliya ay ugu baaqday in la joojiyo xilli ay tilmaantay dowladda inay u dirayso guddi heer qubara ah kuwaasi oo dhexdhexaadiya labada maamul ee haatan ku kala aragti duwan maamulista garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya gobolka bakool ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan in hooyo iyo laba carruur oo ay dhashay cunayari awgeed ay ugu geeriyoodeen qaybo ka mida gudaha gobolkaasi gaar ahaan deegaan lagu magacaabo taabto oo ah xadka u dhexeeya wadamada itoobiya iyo soomaaliya deegaankan ay ku geeriyoodeen hooyada iyo labada carruurta ayaa waxaa la tilmaamay in muddooyinkii lasoo dhaafayba ay ka jirtay cuniyari iyo biyo la-aan baahsan ayadoona deegaano ka mid a koonfurta dalka soomaaliya haatan laga soo sheegaya abaaro xoogan oo ku dhuftay dowladda federaalka ee soomaaliya hay-adaha samafalka iyo ganacsatada soomaaliyeed ayaana loogu baaqay in dadkaasi gurma deg deg ah ay la gaaraan waxaana ka taagan goobaha qaar haatan xaalad nololxumo aada u xoogan iyadoo aysan muuqanaynin cid wax ka qabanaysa nolosha sii liidata ee ka jirta deegaanada qaar ee ka tirsan deegaanada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya gada iyo bokool ayaa ahna goobaha ugu daran ee laga soo sheegaya abaaraha ugu xoogan deegaanada koonfureed ee dalka soomaaliya ayadoona dhowaan maamulka jubba ee kumeel gaarka ah ee uu hogaaminaya sheekh axmed maxamed islaam axmed madoob oo ugu deeqay lacag aada u fara badan taasoona looga hortagayo saameyn deegaanadaasi ay ku yeelato abaarta baahsan ee haatan ka jirta qayba ka mid a gobolada dalka soomaaliya iyadoo dhowaan lagu waday inuu ka furmo magaalada garbahaare ee xarunta gobolkaasi gado shirka dib u heshiisiinta ayaa waxaa maanta gaaray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo sidoo kale xubno kaloo ka tirsan dadka kasoo jeeda gobolkaasi magaalada garbahaare ayaa lagu wadaa kowda bishani inuu ka furmo shirka dib u heshiisiinta loogu magacdaro ee lagu mideynaya dadka ku dhaqan gobolkaasi iyadoona qabanqaabayaasha shirkaasina ay tilmaameen haatan xaaladda inay maraysa meel wanaagsan gudoomiyaha gobolka bako gudoomiyaha gobolka gado ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey wafdiga uu hogaaminayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee gaaray maanta magaalada garbahaare ee carunta gobolkaasi gado maanta waxaana soo gaaray xildhibaan cabdinaasir maxamed garjaax iyo wafti uu hogaaminayo ay u yimaadeen shirka ka soconayo oo midnimo inay ka qayb galaan wax ka furaan oona booqdaan gobolka sidaasay u yimaadeen waa arrintaas waa jirtaa sidaasay u jirtaa xildhibaanada loo yimid hadda soo dhaweyntoodii baan ku jirnaa iyo salaantoodii laakiin xildhibaano inay yihiin niman xildhibaano qaran inay loo yimaadeen yaa wax cad ah uu hogaaminaya xildhibaankaas aan kaaga magacdabay shirkaas waa furmi doonaa dabaqaadadiisi iyo duuligiisii iyo dargooyinkiisii socda waa furmi doonaa gogoshiisi taallaa degmadan garbaharey qabaqaabadiisana muddo dheer baa lagu jiray gogoshiisiina waa socotaa ergooyinkiina kuwaas imaanayo wey waana shir wada tashiyo lagu midoobahayo wey oo dhammaan dadka gobolku ay ku midoobayaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeedna waxa ay maanta ku dhawaaqday xukun lagu fuliyey ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaasoo lagu eedeynayay in dhac ay u geysteen dad rakaabah ku safreeya waddada u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maxkamadda ayaa u fadhiisatay dhegaysiga xukun dacwadeedka loo haysto ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaasoo horey falal dhac ee u geystay gaari rakaab ah oo maraya waddadaasi waxaana lagu xakumay maanta ragga lagu eedeynayay dhaca shacabka dil toogasho iyadoona maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku dhawaaqday xukunkaasi kow deble xooga cabdi xuseen cilmi cabdulaahi xuseen faarax siciid yuusuf dhuxlow kamaal cabdulle axmed iyo cabdi xasan maxamed ay wada yihiin dembiilyaal galay dembigii lagu soo oogay dembiyadii lagu soo oogay wixiina ku xukuntay dil toogasho ah sidoo kale maxkamadda waxay xabsiga ka sii daysay eedaysane maxamed cali cabdi waxayna amraysaa in xabsiga si deg deg ah looga sii daayo haddii aan dembi kale loo haysanin ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa fulinaysay xukunno kala duwan oo isugu jiro dil iyo xabsi lagu fulinayay rag ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya lagu eedeynayo falalkan shaxdarrada ay kula kacayaan shacabka soomaaliyeed iyadoona magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya la xasuustay in fagaaraha garoonka iskool buluusiya lagu toogtay dad aad u fara badan kuwaasoona inta badan lala xiriirinaya kuwa dhac geysta iyo sidoo kale kuwa ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab ee lagaga itaal roonaaday dagaaladii ka soconaya gobolada koofureed dal- dalka soomaaliya wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo beriyihii lasoo dhaafay ku sugnaa wadanka maraykanka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan ay kusoo dhoweeyeen xubno ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya sida kusimihii madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo xubno ka tirsan labada gole wafdiga uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ayaa qaybta nasiinada xasan sheekh waxa uu kula hadlay warbaahinta asigoona ka warbixiyey waxyaabihii kaga soo qabsoomay shirkii ay kaga qayb galeen halkaasi waxauna xasan sheekh maxamuud tilmaamay in soomaaliya si aad ah loogu soo dhoweeyey la dagaalanka argagixisada oo wadamada qaar ku sii fidaya sida uu tilmaamay xasan sheekh halka dalka soomaaliyana laga hortegay ayna sii yaraanayaan goobaha haatan ay ka arrimiyaan maleeshiyaadka al-shabaab ee iyagu la bahwadaaga ah urur weynaha al-qaacida xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda dhibaato ee ka jirta dalka soomaaliya gaar ahaan dhinaca abaaraha oo deegaano ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya haatan ay dad ugu geeriyoodeen biyo la-aan iyo cuniyari ka jirta waxa uuna baaq u diray hay-adaha qaramada midoobey in gargaar degdega lala gaaro goobaha qaar kuwaasoona weli u muuqanaya inay go-doon ugu jiraan maleeshiyaadka al-shabaab warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh